wasaaradda xanaanada xoole iyo horumarinta somalilan ayaa andirtii kooxa dhakhaatiire gobolada dalkiyo ku fuli doonana barnaamijka daaweynta xoolaha wacyigelinta iyo nafaqeynta xoolaha munaasabadun iyo weliba ku qeyb galaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha oo wehliyaayanha agaasimaha guud ee wasaaradda iyo madax ku-dareerta wasaaradda xanaanada xoolaha onkoreyntii iyo weliba munaasabada ku hadalaya agaasimaha guud ee waxda xanaanada xoolaha cabdiraxmaan maxamed cabdiraxmaan iyo faahfaahin kubiya muhiimadii lata tilaalka iyo goobo la deersii doona waxaa guud ahaan dalka laga daafuraya ololaha daaweynta wacyigelinta iyo nafaqeynta xoolaha sin ogsoonahay mudan wasiir waxaa dalka ka da-ay qaybo ka mid a roobkii meelo kaloo badanna runtii waa la sugayaa waxaa laga soo baxay wakhti adag oo jilaala marka waxaan waxaa runtii aynu waqtigan ugu beegnay waa waqti runtii cimiladu kala wareegayso xooluhu runtii diihaalkii iyo daalkii hore jilaalka iyo yo yo yo yo yo yo diyaargarowga sanad xilliyeedka barwaaqada ah aynu ugu talagalnay runtii in xoolaha difaacooda iyo nafaqadooda jidheed kor loo qaado isla markaana wixii cuduraa ee ku jirana runtii lala tacaalo ololahan wuxuu qaadan doonaa toban cisho dalkao dhan buu runtii ka shaqayn doonaa waxaa ka howlgeli doona in ka badan laba boqoloo dhakhtar iyo kaaliye iyo darawallo ah runtii shan iyo soddon tiim tiim oo kooxood oo iskugu jira daaweyn iyo kooxaha taageerada loo yaqaano ee kormeerka waxaana ku mid yahay mas-uuliyiintii ku dareertii wasaarado caafimaadka iyo dhakhaatiirta sheeldubunga koholan sidii bulshadan aama lahaayeen xoolo nadiifa iyadoona wasaaradiiyo diyaaryan ata iyo kaalanfayliya ku qaadata badqabka xoolaha maadaama wasaaraddu ay samaysay maamul daadejin howlihii kale gobolada kale oo dhanna iyo degmooyinka saasay uga furi doontaa dib ha ka dhigo oo shaqadii waxaa loo dadejiyey maamuladii gobolada iyo degmooyinka sidaa wasaaraddu sheegtay shan iyo soddon kooxood oo kala duwan oo ah tiimamkii wasaaraddae kala duwana hadday noqonayso laabkii hadday noqonayso dhakhaatiirtii iyo haddii ay noqonayso kuwii kormeeradaba ayaa ka shaqayn doona oo dhammaan gobolladoo dhan tegi doona iyo degmooyinka dalka iyo dhakhaatiir gaadhaysa laba boqol ka badan oo inamiyo hablaah oo ah dhakhaartii wasaaradda dhammaantoodna mashruucan wax laga maalgeliyo ka socda waa miisaaniyadda qaranka markaa runtii shaqadaa wanaagsan ay qabteen waa lagu mahad celinayaa waxaanu diyaar u nahay in aanu fulino hawshii gobol walbana way ka dhacaysaa maantay ka bilaabmaysaa waa isku wakhti wakhti keliya ka wada bilaabmaysa oo laga wada baxaya gobol walba degmooyinkiisa inuu u baxo dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal ku filan oo laba boqol oo qofa ayaa ka howlgelaya howlgalkaasi wuxuu noqonayaa mid insha allah biidni illaahi kariima sidii aanu doonaynay u dhaca oo dadkuna ay ku diirsadaan reer miyigii waxa weeye xoolahana dawooyntoodii iyo sharcigii wixii ilaahay xilkiinu naga saaray inaanu oofinno marka waxa weeye si fiican ayay u socotaa waana la wada socdaa gobolka in la wada gaadhsiiyo shan iyo soddonkaa tiim oo ay dhaqaaqaan oo ay ku dhaqaaqaan siday u daweyn lahaayeen xoolaha xoolaheenna nool maadaama lafdhabarta xooluhu lafdhabarteennu ay tahay xoolaha nool ee aynu dhoofinno sidaas daraaddeed waxaanu u sheegaynaa cid kasta oo ay qusayso inay la shaqeeyaan dhakhaatiirta xaalado badan ayay la kulmaan dhakhaatiirtu meelo adag ayay galaan waxay u galaan meelo fogfog oo ka fog meelaha deegaanada ka fog ayay tagaan oo waxay u tagaan waxa weeye neefkaa xanuunsanaya ayay daba taagan yihiin waxay u daba taagan yihiinna waxa weeye iyaga oo eegaya qarannimadooda iyo dadnimadooda ayay itigiskooda dhakhtarnimo inay ku soo daweeyaan halkii ay rabaan ee halkii ay loogu yeedhaba una dhega fudud yihiin xaalado kastana ay ku maraan tilaalka xoolaha oo yah bandhigtiya wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ayaa muhiimad weyn leh badqabka xoolaha iyadoona hadhowta bila carafa